إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka madaxdiisii tiro askar kenyaan ah ayaa ku dhintay qarax xooggan oo ay mujaahidiinta al-shabaab kula beegsadeen deegaan ka tirsan gobolka laamu ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo ku qaaday xabashida ku sugan qaybo ka mid ah hiiraan ku dhowaad boqolikonton askari ayaa lagu dilay weerar culus oo ka dhacay dalka burkina faso qaramada midoobey ayaa sheegtay in dagaal beeleedyo ka dhacay soomaaliya ay ku dhinteen dad badan saddex sano ayaa laga joogaa markii uu dalka afganistan gaaray xurnimo dhammaystiran oo ay ciidamada shisheeyuhu ka carareen wilaayada shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay dagaal khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ee ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada balcad ee gobolkaas wilaayada gedo ayaa dowlo sharci ah u soo xirtay ciidamada fursaanta iyo xisbada ee gobolkaasi bulshada ku dhaqan quraac joome ee gobolka bakool ayaa maamulka koonfur galbeed ku iideeyey isku dirka beelaha walaalaha ah qodobada wararka ugu dooroon ayay intaa ahaayeen u diyaargaroobay iyagoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa arbaco taariikhdana ay tahay tobanka bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna afar iyo tobanka bisha sideedaad labaatan labaatan iyo afar kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan tiro askar kenyaan ah ayaa ku dhintay qarax xooggan oo ay mujaahidiintu al-shabaab kula beegsadeen deegaan ka tirsan gobolka laamu haashim ayaa ka waramaya rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaasoo ka baxay deegaanka kamboni kuna sii jeeday magaalada ishakani ee gobolka laamu qaraxa ayaa waxa uu si gaara u haleelay gaari kooyal ah oo uu saaran yahay qoragga loo yaqaano dhashiikaha gaariga ah ayaana gebi ahaanba burburay waxaana sidoo kale dhimasho iyo dhaawac noqday askartii kenyaatiga ah ee gaariga la socotay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal ku qaaday xabashida ku sugan qayb ka mid ah hiiraan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aad u hubaysan ayaa waxay weerar ballaaran xalay ku qaadeen xerada ciidamada xabashida itoobiya ay ku lahaayeen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan welina maanan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha gaaray xabashida lagu weeraray deegaanka halgan isla hiiraan shabaabul mujaahidiin ayaa waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin xaafadda khansaxle ee degmada buuloburto ee hiiraan waxaana laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan mana cadda khasaaraha lagu gaarsiiyey weerarkaasi ciidamada dowladda federaalk ee lagu weeraray buuloburde ku dhowaad boqol iyo konton askari ayaa lagu dilay weerar culus oo ka dhacay dalka burkina faso warkaasi cabdikhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa fuliyey mid ka mid ah weeraradii ugu cuslaa ee lagu beegsaday ciidanka militariga burkina faso kuwaasoo dhaliyey khasaare baaxad leh guuto ka tirsan ciidamada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro dhabagol ah waxa ay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada militariga burkina faso kuwaasoo ku safrayey inta u dhexaysa deegaanada faada iyo bongo ee wadanka burkina faso bayaan ku qornaa luqadda carabiga oo ay soo saartay mu'asasada azallaaqa ee ku hadasha afka nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarka kamiinka uu ahaa mid aada loo soo qorsheeyey oo geystay khasaarihii ugu badnaa ee gaaray ciidamada burkina faso nusratul islaam walmuslimiin waxay shaaca ka qaaday inay geeri ku hubsadeen ugu yaraan boqol iyo afartan askari oo ka tirsan militariga burkina faso halka saanadihii militari iyo gawaaridii dagaal ee ay wateen ciidankaasi noqdeen kuwa la burburiyey iyo kuwo iyagoo bad qaba ay gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin sida lagu sheegay bayaanka waxaa weerarka lagu burburiyey ugu yaraan boqol toban iyo lix gaari oo ay ku jiraan toddoba baabuur oo nooca gaashaaman ah halka nusratul islaam walmuslimiin ay gacanta ku dhigeen ugu yaraan boqol toban iyo lix gaari iyo boqolaal isugu jira qorayaasha lidka diyaaradaha kuwa darandooriga u dhaca iyo kuwa fudud soddon iyo sideed b k m toddobaatan qoray oo a k afartan iyo toddoba ah lix qori oo dhashiika ah labaatan iyo kow qori oo r b g ah iyo afar boqol oo sanduuq oo ay rasaasta noocyaheeda kala duwan ku jirto ayay ciidamada mujaahidiinta kusoo furteen howlgalkan kamiinka ah ee weli hadalheyntiisu ka taagan tahay galbeedka afrika iyo meelo badan oo ka mid ah caalamka bayaanka azallaaqa ka soo baxay waxaa lagu sheegay in weerarku aargud u ahaa muslimiinta ku nool wadamada maali burkina faso iyo naijer kuwaasoo waayadii u dambeysay la kulmayay weeraro gumaad ah oo uga imaanaya ciidamada militariga ee wadamadaasi saddexda ah nusratul islaam walmuslimiin waxay bayaanka ay soo saartay ku lifaaqday sawiro laga soo qaaday saanadaha hubka ee ay gacanta ku dhigeen qaramada midoobey ayaa sheegtay in dagaal beeleedyo ka dhacay soomaaliya ay ku dhinteen dad badan tafaasiil ku aadan warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa soo gudbinaya iyadoo waayadii u dambeeyey ay soo tarayeen dagaal beeleedyada ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada soomaaliya oo ay gadaal ka horinayaan hay-adaha shisheeye iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa war ka soo baxay qaramada midoobe waxaa looga hadlay khasaaraha ka dhashay dagaaladaas bayaan ka soo baxaya xafiiska isku duwaha arrimaha bini-aadannimada ee taabacsan qaramada midoobe ayaa waxaa lagu sheegay in labadii bilood ee lasoo dhaafay soomaaliya ay ku dhinteen tobannaan qof kuwaasoo lagu dilay dagaal beeleedyo ka dhacay qaybo ka mid a waddanka warka ka soo baxay qaramada midoobe waxaa lagu sheegay inay diiwaan geliyeen dhimashada soddon iyo sagaal ruux oo labadii bilood ee lasoo dhaafay ku dhintay colaadaha habka qabiil u abaabulan ee ka dhacaysay qaybo ka mid ah gobollada soomaaliya shan iyo soddon ka mid ah dadka la dilay ayay qaramada midoobe sheegtay inay ku dhinteen gobolka mudug halka afar ka midana lagu dilay dagaal beeleedyo ka dhacay degmada luuq ee gobolka gado marka laga yimaado dadka ku dhintay colaad beeleedyadan waxay warbixinta ka soo baxday qaramada midoobe lagu sheegay in dagaaladan ay ku barakaceen tobannaan kun oo qoys kuwaasi oo wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah sida warka lagu sheegay ugu yaraan laba iyo afartan kun oo ruuxu u badan haween caruur iyo dadda ah ayaa ku barakacaya colaadaha kuwaasoo laba iyo toban kun oo ka mid ah ay ka barakaceen degmada luuq ee gobolka gado halka lix iyo labaatan kun oo qofna ay ka barakaceen dagaal beeleedyada ka dhacaya gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya marka laga soo tago dadka ku barakacay iyo kuwa ku dhintay colaadahan waxaa warka ka soo baxay qaramada midoobe lagu sheegay in sagaashan iyo lix kun oo ruuxay saameyn ku yeesheen dagaal beeleedyadan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo hay-adaha shisheeye ee dalka ku sugan ayaa si toos ah ay si dadbanba u horiya dagaalka qabiilka iyagoo hub isugu dhiiba dadka walaalaha ah waxaana dhowaan hubkii lagu furtay magaalada cabudwaaq la sheegay in danta laga lahaa ay ahayd in la isugu dhiibo qabaa'ilka walaalaha ah ee dega gobolada dhexe ee soomaaliya saddex sano ayaa laga joogaa markii uu dalka afganistan gaaray xornimo dhammaystiran oo ay ciidamada shisheeyuhu ka carareen haddaba sidee looga dareemayaa farxaddan dalka afganistan waxaa inoogu waramaya waryaheena maxamed cali aadan bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay waxaa maanta dalka afghanistan ka jira dareen farxadeed iyo shucuur la xiriira farxadda xorriyadda ay dadka halkaasi ku nool gaareen markii ay dagaal jihaad ah oo labaatan sano socday ay dalkooda kaga saareen ciidamadii shisheeye ee uu maraykanku hogaaminayay guud ahaan magaalooyinka dalka afghanistan ayaa laga dareemayaa farxadaad u ballaaran dadka ayaana dib u xusuusanaya saddex sano ka hor maalinkii ay dalkaasi isaga carareen ciidamada maraykanka dibna uu usoo laabtay nidaamka imaarada islaamiga ah magaalada kabul oo kale oo ah caasimada waddanka afghanistan aad ayaa looga dareemayaa farxadda wadooyinka ayaana lagu xiray raayaad waaweyn oo towxiidka ah dadka ayaana isugu hambalyeynaya horumarka lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka ciidamada ammaanka ee imaarada islaamiga ah ayaa sugaya amniga si looga hortago wax weliba oo dhalin kara qalalaasa amni waxaana inkastoo dareen farxadeed ay reer afghanistan dareemayaan haddana aan hadaladooda ka marnayn inay dhibaatada la dareemayaan muslimiinta filistiin gaar ahaana walaalaheena reer khaza oo ku dhowaad sanad la kulmaya gaboodfallo wuxuushnimo ah oo ay geysanayaan ciidamada yuhuudda kani waa mid ka mid a saraakiisha ammaanka ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan wuxuu tilmaamayaa in farxadda ay maanta dareemayaan mid la mid ah ay u rajeynayaan guud ahaan muslimiinta caalamka gaar ahaana muslimiinta khaza
waxaan nahay mas-uul amni oo ka howlgala mandiqadan alxamdulilaah aad baan ugu faraxsannahay maalinkan waan ku faanaynaa jabka gaaray gaalada iyo inaan xornimo gaarnay farxaddeennana lama soo koobi karo waxaan halkan hambalyo uga dirayaa reer afghanistan iyo guud ahaan muslimiinta caalamka oo la xidhiirto xusuusta xornimadii aan gaarnay allah ayaan uga mahadcelinaynaa inuu naga dulqaaday gumaystaha maalinkanoo kale ayaanna u rajaynaynaa shacabka falastiin gaar ahaan mujaahidiinta halkaasi ku sugan si la mid ah sidaba u allah nooga kor qaaday qurunka gaalada waxaa imaan doonta allah idinkii maalin falastiin laga dulqaadi doono gumaystaha yuhuudda oo aan guusha helayno farxadna ku dabaaldegayno
فسيأتي اليوم الذي تطهر فيه أرض فلسطين من اليهود إن شاء الله ويكون النصر حليفنا ونحتفل بالحرية هناك
saldhigga bagram oo ah taliska ugu weyn ee uu maraykanku ku lahaa afghanistan ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabad ballaaran oo lagu soo bandhigayey injaasaadka ay ku tallaabsatay imaarada islaamiga ah saddexdii sano ee lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka tirsan imaarada islaamiga ah gaar ahaana wasiirada ayaa kulankaasi ka qayb galay waxaana lagu soo bandhigay sidoo kale dhoolatus milatari oo ay soo bandhigeen ciidamada kala duwan ee imaarada islaamiga ah wasiirka arrimaha gudaha imaarada islaamiga ah sheekh saraajudiin xaqaani oo ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadda ayaa fariin u diray muslimiinta ghaza isagoo ugu baaqay inay adkaystaan oo ay sugnaadaan guushan ay allah idankii dhowdahay marka si guud afghanistaan maanta way uga duwan tahay maalmaha kale waxaana ay la nool yihiin shucuur farxadeed oo saddex sano ka hor ay dareemeen xilligaas oo ay ku beegneed furashadii kaabul oo dhacday shan iyo tobankii agosto laba kun koob iyo labaatanka insha allah waxaan barnaamijka dhacdooyinka dunida kusoo gudbin doonaa warbixinno iyo xogo muhiim ah oo la xiriira dalka afghanistan iyo isbeddelkii ka dhacay saddex sano ka hor wilaayada shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay dagaal khasaare xoogan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ee ka dhacay duleedka magaalada balcad ee gobolkaas mar kale iyo cabdisamed sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade oo ah waaliga walaayadii islaamiga ah ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa isagoo waraysi siinayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wuxuu faahfaahin dheeraada ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka ilbaq ee duleedka magaalada balcad ee shabeellaha dhexe waaliga ayaa ugu horeen waxaan wax ka weydiinay saldhigga ay beegsadeen ciidankii ku sugnaa iyo sidoo kale goobtaasi askartii horey ugu sugneed wuxuuna waaliguu sheegay in saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamo itoobiya lagu soo tababaray kuwaasi oo ahaa ciidankii dhowaan magaalada muqdisho ka barakicinayay qoysaska guryahoodana cagaaf cagafta marsiinayey
horta ilbaq waxay ahayd meel xaram u ahayd nimankii saliibiyiinta ahay ee burundi muddo laba iyo toban sana ah halkaasoo aan laba iyo tobankaa sana leylan wanahaarana xabad ku wadnay ayna marka xaqiiqsadeen labaiyo toban sano kadib in dalkan soomaaliya uu dad leeyahay ay isagana horeereen laba bilood ka hor meeshii markii la xoreeyey ayaa waxaa yimiday niman la yidhaahdo koobi amxaaro nimankii la dhihi jiray ayaa yimiday etoobiya laga keenay si ay muhiimadday ahayd in shareecada lala diriro ummaddana la dhibaateeyo ay sii wadaan waxaa la yaab leh marka waxay ahaayeen sida loogyahay dabadhilif aa la yidhahdaa ama sayin gaalaa la yidhahdaa marka neef dhintay dabadiisu inay wax qabato suuragal maaha nimanka ay dabada u ahayeenaa dhintay marka sida sayno ku qaban karto ay waddanku u noolaa karto waa wax maxquul aan ahayn sheekh yuusuf kaba ku tukade wuxuu markan ka waramayaa natiijadii ka dhalatay weerarkii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggii deegaanka ilbaq wuxuuna waaliguu carabka ku adkeeyey in weerarkaas ay aada ugu farxeen dadkii shacabka ahaa ee gobolka banaadir ay ciidanka dowladda federaalka guryahooda ka barakiciyeen
intaan ka warqabno toddoba iyo labaatan baktiya bartiyaa la dhigay gaadiidna waa qaarna waa laga gubay qaarna waa laga qaniimaystay hub iyo saanadna waa laga qaatay insha allahu tabaaraka wa tacaala marka ay soo gurmaday isiraadeenna dhulka ayaa waxaa loo dhigay miinayun barakaysan halkaasna waxaa ku baaba'ay kuwii gurmadkaahay marka ilaahay fadligii waxa weeye waxaa ka dhacay wax ilaahay looga mahadiyo anna isleeyahay dadkii ay dhibaateeyeen maanta waa ku faraxsan yihiin ugu dambeyn waaliga shabeellaha dhexe ayaa fadhiin u diray ummadda soomaaliyeed isagoona ugu baaqay in ay shareecada islaamka ku dhaqmaan islamarkaana taageero u muujiyaan ciidamada mujaahidiinta oo ah kuwa keliya ee ka damqanaya dhibaatada ay la kulmayaan guud ahaan soomaalida wuxuu waaligu si gaara ula hadlay dadka deggan gobolka banaadir halkaasi uu sheegay inay ka jiraan dhibaatooyin faraha ka baxayo way geysanayaan ciidamada dowladda federaalka
inaad ilaahay sharcigiisa ku dhaqantaan ood u halgantaan waxaan ahayn oo aad saakay ku noolaan kartaan ma jiraan ilaahayna wuxuu liidin leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican kitaabka ilaahay qabsada kulligiin walaa tafaraquu wax kale oo waxay kaga imaanayaan iyo shiraa madhablo lagu qabtay iyo turkiya la soo wadaa iyo etoobiya la keenay iyo badaa la dhiibay iyo waa wax ummadda soomaaliyeed guuda ku ah soomaali meesha dhibaatada ugu weyn oo ay saaka ka jirto waa banaadir weeye waxa ka dhacayna amxaarade soo duusha laba kun iyo lixda xataa ma sameyn inay inta gurya iyo ilmo u dhacaan naaga hurdaaya baldoos la marsiiyo qofkii ka hadasho tiraado waa saasaana la yeelana xabsi la dhigo wax xataa etoobiya ay samaysay ma ah aargudkeedii weye wax meesha ka dhacay waxaan leeyahay intaan kulanahay hadda la kaashado insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaana idin leeyahay bishaaraysta dadka muqdisho jooga waxaad ogtihiin markaa sharciga ilaahay ku dhaqmi jirteen nabad xamar ka dhacday midowga maxaakimtii xarakatu shabaab maamulkeedii waxa ka dhacay wixii nabad ka dhacay waa loogiya nabadaasna adinka iyo wiilashiinaa dhaliyay oo iskaashaday ugu yaraan afartan askari oo ka mid a ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka magaalada balcad iyo weeraro qaraxyo ah oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo u soo gurmaday saanad ciidan oo xooganna ciidamada mujaahidiinta oo ay ku furteen wilaayada gedo ayaa dowlad sharci ah usoo xirtay ciidamada fursaanta iyo xisbada ee gobolkaasi warbixinta warkaasi zakariya cumar ayaa soo jeedinaya dowradan oo muddo saddex bilood ah u socotay ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa waxaa munaasabada gabagabada u aheyd ay ka dhacday degmada ceelcadde iyadoona gabagabada munaasabadani ay ka soo qaybgaleen marti sharaf isugu jiray culumo nabadoonno iyo mas-uuliyiinta wilaayada muddada ay socotay dowrada ayayna ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah madasha ay ka dhacaysay munaasabadana gabagabada u aheyd dowrada loo soo xidhayay ciidamada xisbada ee wilaayada gado ayaa waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culummada diinta islaamka islamarkaana ka mid ahaa martida ka soo qaybgashay munaasabadda ayaa dardaaranno muhiim ah u jeediyey ciidamada xisbada ee loo soo xiray dowrada cilmigaan marka waxyigoo ilaahay soo dejiyey fadligiisa iyo karamkiisa waxaa ku tusinayaa ambiyada ilaahay oo ilaahay u waxyoonayay inay iyagii dalbayaan waqul rabbi sidnii cilmaa nabiylaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam baa waxaa lagu leeyahay waxaad tidhaahdaa ilaahu cilmi ii siyaad dadka ahlucilmiga ah oo dalabulcilmiga raadinaya sharciga ahna ilaahay subxaanah wa tacaala wuu ammaanay yarfac illaahu aladiina aamanuu waaladiina uutuu lcilma darajaat alla subxaanah wa tacaala wuxuu tilmaamay dadka dalabulcilmiga ah darajaadkooda inuu ilaahay sare u qaaday fadligoodana ilaahay sare u qaaday waxaad tihiin ummadda indhaheedii dhan walba marka laga fiiriyo haddana waa inaad suuraddiinna iyo dhaqankiinna suurad islaam ka dhigtaan xagga dacwadii baad u tihiin xagga akhlaaqdii baad u tihiin xagga difaacii baad u tihiin xag kastaad u tihiin waxa weeyaan maartay maxaan kura suuraddiinna inaad hagaajisaan oo islaamnimadaasad ku hagaajisaan sidoo kale waxaa iyagana hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo nabadoonnada wilaayada islaamiga ah ee gado iyagoona ciidamada xisbada ah ee loo soo xiray dowlada kula dardaarmay in dhaqan wanaag ay kula dhaqmaan bulshada ay ka dhex shaqaynayaan islamarkaana ka odayaal ahaan ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan ciidamada xisbada
diintoodii oo inay ku dhaqmaan waxna ku hogaamiyaan laga rabo dadkana wixii alla idin baray aad bartaan ood ummaddiinna u faa'iidaysaan baan rajaynaya haddii alla idmo waa idinkugu ducaynaynaa waana idinku ammaanaynaa waana ku faraxsannahay waxaan ku faraxnaa idinka daawanaynaa muuqaalka iyo maqalkaba ragga meesha fadhiyo waa raggii maaragtay xusbada ahaa waa raggii dadka maamulahayay raggaas asaga marka culumtaas ayada aad ilaahay idin baray ood maanta noo soo bandhigteen camalfalkeeda inaad maaragta ummadii kula tacaamushaan adinkana naftiinna aad ku waxaysaan waan kula dardaarmaynaa annagoo odayaashii ahna waan ku garab taagannahay dowradan sharciga ah ee loo soo gabagabeeyey ciidamada xisbada ah ee wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo dowraad kuwan la mid ah loo soo gabagabeeyey ciidamada xisbada ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah jubbada dhexe iyo jubbada hoose warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii bulshada ku dhaqan deegaanka qurac joome ee gobolka bakool ayaa maamulka koonfur galbeed ku iideeyey isku dirka beelaha deriska ah warkaasi cali aadan ayaa faahfaahinaya qurac joome waxa uu ka tirsan yahay gobolka bokool ee koonfurta soomaaliya dadkiisa waxay cabasho ka yihiin maamulka ay cabashada dhisitay ee loogu yeero koonfur galbeed waxay maamulku ku eedeeyeen in deegaanka uu ka wado dhibaato xoogan oo saameeyey dadka ku dhaqan deegaanka iyo deegaanada kale ay deriska yihiin waxayna ku eedeeyeen isku dirka dadka walaalaha ah ee wadadega deegaanka ayna jirin cid isu gudbi kartaa annaga bulshada oo deegaanka qurac jooma oo odayaashaydan ka mid ahay aniga waxaan ka cabanayaa dhibaato maamul xumo keentay aawadeed maalinta ay soo dooratay iyo saacadda intka dhexayso isqaqabsi iyo bulsho iska hor imaada iyo dhibaato ayaan aa horseednay maadaama marka dhibaatadaas faraha badanna aan la kulanay wayna anfici waayeen waxaan cabasho ka nahnay codsa ka nahnay dowladda koonfur galbeed waa maamulka ee deegaanka cabashadayna waxay ka shaqaysantaa in macnaha ummadda uu iska hor keeno dhibaata aas horseedo ee annaga ma doonayn walaal igay kasoo bilaaw iyo ilaa fal ku dhooblo ayay nimanka maamul loo hayaan tuulo tuulo aaminaysa ma laha degmo degmo aaminaysa ma laha deegaan deegaan aamina ma laha tii magaalada qurac jooma iyo inta ka dhaxaysa igay iyo fal ku dhooblo inta ka dhaxaysa ummadda dhammaad madaxa iskaga dhuftaan maamulka koonfur galbeed sanadihii lasoo dhaafay wuxuu sare u sii qaaday iskudirka beelaha sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dhowr degmo oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxaa ka socda dagaal beeleedyo ay kala taageerayaan dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed guud ahaan warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa